bismillahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaai ee magaalada jowhar barnaamijka waayaha nolosha toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale ayaad dhegeysataan waxa aan kusoo qaadanaa waraysi aynu la yeelano dadka innagoo wax ka weydiino taariikhdooda waayahooda xusuustooda caruurnimo iyo inta nolosha dunida ay ku sugnaayeen waxyaabihii ay la kulmeen toddobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ah xasan xuseen mudee oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada tani jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe sida caadadeed waxaanu weydiin doonaa xusuustiisa caruurnimo iyo waayihiisa nololeed xasan marka hore kusoo dhawow barnaamijka waayaha nolosha idaacadda snaay ku dhawaay raadiyo snaay oo mahadsan tahay saaxiibkay nuur magaciigu waa xasan xuseen muudey waxaan ka hadli doonaa waayahidii nolosha insha allah hay xasan waa kuma xaguu ku barbaaray xaguu ku dhashay faahfaahin naga sii xasan waa ninka hadda ku hor fadhiyo xasan wuxuu ku barbaaray magaaladan jowhar waxaan ku dhashtay magaalada jowhar ku dhashtay aanan ku barbaaray dugsigii qur-aanka iyo xeerkayga waxbarashadaba magaalada jowhar dugsiga qur-aanka laba kun iyo saddexdiyaan bilaabay
xasan sidaas sheegtay waxaa dhiginaysay dugsiga qur-aanka kariimka qur-aanka kariimka xasan siduu ku ahaa ma ku fiicnaa mise dadka wuxuu ahaa oo xogoo aniyo horta in lagu faanaa fiican mahana inaad isfaanasidna waa dhibaato markaa tayda waxbarashadeydii aan ka hadlo mana ahayn ardayda saa'idka ugu wanaagsan ma ahayn ardayda leysiga ma ahayn waxaa ahaa ardayda dhexdhexaadka macalinkaygana dhib iguma qabino waxaa ahaa arday faahin ah oo cashirkii loo dirana soo xifdiyo keeno maalinta soociisa iyo wixiisa kanatane ku wanaagsanaa ahaa marka qur-aanka xagee gaartay
niyo qur-aanka waa ku dhameeyey dugsigii alifka laygu bilaabay aan ku dhameeyey maaheen ardayda isbadbadasho dugsiyada qaar la geeyay maaheen aniga waxa waaye macalinkii alifka ii bilaabay aa iigu dhameeyey dhowr maraan qalinkii saddexaada meeshaas ku dhameeyey
waa gartay dugsiga qur-aanka waa dhameysay kadib waxaa bilowday waxbarasho iskuulka goorma bilowday
iskuulkii waxbarashada waxaan bilaabay laba kun iyo toddobadii waxaan ku bilaabay iskuulka hoose dugsiga hoose dhexe ee shacas barsane dabeeta markaan fasalkayga afraad meeshaas kusoo qaatay waxaan u badashtay iskuulka shacnafi dugsigay fasalkayga lixaad ilaa iyo dugsigayga sare wuxuu ahaa shacnafi
bal dib u xusuuso xilligii iskuulka aad dhiganaysay waxaa geli jirtay daabuuro xiisooyin kala duwan aa qaadan jirtay xiisadii aa ugu jecleed bal ama maadadii ugu jecleed maadaday ahayd
horta waa markaa dib u fiirino wallaahi waa majaal oo waxbarashadeydii markaan ka fikiro maadooyinka horta ugu fiican ugu jeclaa maadada xisaabta ugu jeclaa macalinkii qayr ilaahas iyo ustaad kaylaan nin oo qabyar ahna waa haystay maadadaas oo xisaabta aan ugu jeclaa maadada labaad aan ugu jeclaa waxay ahayd maadada fisikska labada maada aan ugu jeclaa waxay ahayd labadaas maada ahaayeen waana labada maada aan ugu waxaan isleeyahay xitaa haddii aad qudaastid wax waa ka sheegi kartaa labadaas ahayd
waxaad sheegtay maadooyinkaas inaan jeceshahay badi ardadana way necab yihiin adi maxaa ku dooratay ani waxaan ku doortay arday kasta horta wax buu xiiseeyaa aan calculatorkan saaid u jeclaa macalinkana tan ilaa qiraasiye sadka kabalaawa nin la yirahda xisaabtii soo baray oo berwaati ku dhigi jiray magaaladan jowhar marka yaraanteydan kusoo bartay xisaabtaas markaan dugsiga sare iyo dugsiga dhexe markaan soo gaaraybo anagoo xifdisan labadaas maado sida fiisikiska iyo xisaabta aan soo gaaray marka labada maado xiise gooni ay igu lahayd waxay ahayd waa laba maado aan si gooni ah usoo xifdiyey luqadda carabiga iyo tarbiyada say isku ahadeen
carabiga iyo tarbiyada marka laga hadlo waa isku fiicneen siiba tarbiyada isku sii fiicneen oo waxawaaye maxaa ahaa nin xirow ah kitaabo badanna soo akhristay laakiin carabiga waxaan ugu necbaa maada la yirahda ajrumi ajrumiga ugu necbaa laakiin inta kalenta waa ka fiicnaa ajrumigana waxaan ku necbay xarfu jarka iyo xarfu kuwaas marka waa maskaxdayda qabi weyse calculatorka ugu hormaray
waayahay iskuulka waa dhammays dabcan goormay dhammays iskuulka dufcadii afar iyo tobanaad ee sheexnafi aan ahaa maya dufcadii sideedaad aan dufcadii sideedaad ee sheexnafi aan ahaa waxaan dhameeyey sanadkii afar iyo tobanaad afar tobankii saddex tobanka afar tobankaan dhameeyey meeshaas waxaa kusoo
waa gartay dareenkaaga markaa iskuulka dhameynaysay bal siduu ahaa oo uniform ka dhigaysay
iyo horta dareenkayga markaa laga hadlayo wuxuu ahaa mala qiyaasi karo saaid ugu faraxsanaa maalinta aan imtixaankayga dugsidii sare aan galaayay waayo waxaan ka guurayay majaal iskuol iyo maxaa la dhahaa uniform iyo iswax kasta aan soo dheelmadaya aan ka guuraayo waxaan u guuraayay majaal adiga iswax isbaraysid oo aad saarta usoo labisanaysid oo aad maxawaaye meelo kala disan aa wax ka raadinaysid marka farxaddeeda markaas lama soo qiyaasi karo ardayga waayo markuu ardayga dugsiga dugsiga hoose dhexe sare oo kasoo gudbaayo oo iskuol marxalad iskuol oo kasoo gudbaayo secondary kasoo gudbaayo oo marxalad jaamacadad ama baajka oo u gudbaayo waxa waaye farxaddiisa lama qiyaasi karo waayo marxaladii oo intaasoo sano kusoo dhex jiray cimilo ka gooni ah oo galrabya cimiladaas marka ka gooni ah aa farxad gooni ah siinayso
waxaa ka gudubtay heer iskuol waxaa gudubtay majaal jaamacadeed maxaa barataa maxaa baratay jaamacada horta majaal jaamacadeeda u gudbay waxaan jaamacaddii joobkay markaas oo magaaladan jowhar lagu aasaasay dadkii lagu aasaasan ka mid ahaa jaamacadda joobkay sanadkii waxaan galay sanadkii afar iyo tobanaad aan bilaabay joobkii bilawgeedii aan ahaa dadkii lagu bilaabay waxaan ka bartay maadada b public admin
marka maamulka aada u jeceshaha waa gartay maxaa ku dooratay b a
new b a maadadaas b a waxaan ku doortay waxay tahay waxaan jeclaa majaalka maamulka iyo maareynta aan saaid u jeclaa hoobkayga ahaa markaan yaraay ilaa iyo intaan kasoo barbaarayo marka sidaas darteed aan waxaa maadadaas ay hoofkayga u noqotay
karta dadka inta badan jecel fisikska iyo xisaabta waxay aada u doorbidaan inay doortaan engineerinka iyo engineering maxaa maadaama meeshaas aa ku fiican tahay maxaa halkaas maxaa u aadi weysa
horta engineering waa jeclaahoo mararka qaar maadada labaadoo ardayga waxaa jirta mogtahay markuu dugsiga siyaar kasoo gudbaayo oo jaamacadda u baxaayo maadooyin badan oo ku fikiraa jirto haddii tan aa weysay lacala taas bara uu isleeyahay an maadadeyda koowaad wuxuu ahaa horta maamul maarayn maamul maaraynta haddaan waayo waxay ahayd inaan aado engineering oo civil engineer sii baadid engineerka dhismaha civil engineer in aada rabay civil markaan waayo a waxay ii sii ballansanayd electrical engineer waa gartay marka goormay soo idlaysa jaamacadda jaamacaddeeni waxaa ahaa sanadkii todobiy toban ay soo idlaatay majaalkaiyo waxbarashada dareenkayga waxaa dareenkayga waxbarashada maasha allah wuxuu ahaa nin markaas waxaan ahaa haminayay in markaan baajkiisu soo dhammaystay na u diyaarsan markaan inuu shaqeeyo oo shaqa abuurkiisi iyo waxyaabihiisa kanta dhex galo laakiin waxa waaye waxaan dhexgalinay majaal kalanta goynaha sii dhexgalinay markaa jaamacadda soo dhammaynay howl kalanta raacdayn iyo wax badanaa sii galinay hadda alxamdulilah
marka rajadaada maxay tahay ilaa intee jecesha inaad ka gaarto waxbarashada rajadayda waxbarashada niya weli waxa waaye rajo waxbarasho lama dhigo waxa waaye waxbarashada kuma xirto ilaa godka aad ka tegaysid waxa waaye waxbarasho ma xirto hoobkayga wuxuu yahay in hadda master aan diyaariyo oo hadda dhowaanahan aan ku gudu jiroba inaan soo gabagabeeyo masterkayga kadib waxaan sii rabaa inaad xer bachelor kii maxaa la yidhahdaa b h d inaan kasii gaaro waxawaa rajada ma marnaba maka herayso waxawaaye waa sii wadee wayahay xasan waa mahadsan tahay haddii aan ka gudubno ee dhanka heerka waxbarashada waxaan dib xusuusanaynaa xusuustaada caruurnimo waayaada caruurnimo ciyaaraha jecleed maxaad nooga sheegi kartaa niw dhankaygii maxaa la yidhahdaa caruurnimadeyda markaan ka hadlaayo caruurnimada dadba waxib ay jeclaayeen aniga caruurnimadeyda ma ahayn dhalinyarada caruurta oo jecel sida kubadda iyo waxyaabahaas ciyaarka jecel ma ahayn waxaa jeclaa wax soo saar wax la yidhaahdo maalaha maalmaha aan joogo ama aan dugsi lahayn ama aan lahayn maxaa la yidhaahdaa iskuol aan lahayn waxaan aadi jiray beeraha aan waalidka u raaci jiray ilaa aan kasoo weynaadan hadda beerihii waxawaaye kama haro oo aan jeclayo hoobkayga waxawaaye in wax soo saar sameeyo inuu marka kubadda laga soo tago waxyaaba mararka qaar aan ciyaari jira waxaa kamid ahayd ciyaari jira waxaa kamid ahayd eebatay wax la yidhaahdo oo xilliyada qaar la samayn jiray oo dabeelaha ay jiraan oo kalinto waxaa jirtay mararka qaar batri aan dheeli jirnay oo ciyaalka batrida raadiyada laga bixiyo in wadooyinka la safo oo saas loo dheelo mararka qaar waxaan dheeli jirnay waxa la yidhaahdo katime katimala oo la siraraacdayna oo xaafada la dhex ordaayo marba waxaan iska dheeli jirnay ciyaalnimadeeni laakiin intayda badan barto ciyaar ciyaarahaas mararka qaar oo beeraha oo weerarka ay ii wada waayaan aan iska joogo aan dheeli jiray laakiin inta kalenta beeraha aadi jiray ni weero weero waxa waaye weligay horta hal maraan ka ciyaaray oo xaafadka xaafadaa loo dheeli jiray laakiin hadda saa ciyaar weerahan magaalada ay u sameeyaan ma ahayn annaga waxaan sameyn jirnay bannaanka magaalada loo bixi jiray ciyaalko bannaanka magaalada isku weeray jireen marba koox haddii jabto haddii xaafad gasho waa laga heli jiray hadda kuwaan ciyaalkan waxa waaye xaafadii dhexdooda laisku raacdaysanaa waxaan aaminsanahay waa fulnimo ina ka keentay xaafadaha dhexdooda in laisku raacdayso sababta xitaa geesinimada waxay ku siinaysaa markaa qof kaa soo horjeedo meel bannaan aa isku heshaano ama aa u jabtid oo bannaankaas kugu raacdayso ama uu kuu jabo markaasa geesnimo ay muujinay laakiin maehe hadda waxa waaye dhallinyaradii ayagaa si qaldan hadda loo isticmaalaan annaga xilligeenni malas diri jirin middi ma wadanin dhagaxaas aan wadanay haddana midda labaad markaa la qabto cunugan waxaa laga yaabaa in ul laloo qaato oo waxaan wada jirnay majab oo sirbi camal laga samaysta wada jirnay markaa qofka cunuga oo ku jabo qabatida kanta sarbidaas lagu tumi jiray wax dhibaataa dad ma u geysan jirin laakiin hadda kuwaan waxa waaye midiyaa la wataa budadaa la wataa micnaha ayagaa isdilaa maaha hadda ciyaalkan hadda ciyaal weeradan hadda la sheegayo ciyaal weeradii aan aqaana maaha waa gangister kuwan waa qolo oo shafta caadi oo isdilaysa
waa gartay xasan yaraantiisii ma qof dhib badan mu ahaa mase qof deganoo ahaa
niw yaraanteydii wallaahi waa deganaa ma dhihi kariyo waxaa ahaa nin dhib badan wallaahi dadka i yaqaano ay ka qayli jireen ahay hadda markaa weynaantii waxa waaye wax badana degnay waa weynaanaa wanaagsan soomaalida dhahdaa horey u sheegtay weynaanaa wanaagsan ay dhahdaa xilligaygii markaan yaraa dadkii i yaqaano waxay dhihi jireen marka hadda iga hormaadaan waxay dhahaan wallaahi markaa yaree saa aheed iyo hadda marka an nafsirkaya markaa dib wax u milacsado waxyaabaha markaas aan sameyn jiray waxaan is leeyahay markaas ma waalneed xogaa caafimaad buuxu ma qabeen amaleynaa saasaan aaminsanahay
waa gartay dunidan dabcan layaab iyo caqabad iyo murugo iyo farxad intaba waa laga helayaa bal adiga yaraantaadii ilaa iyo xilligan la joogo maxaa caqabad ah maxaa farxad ah maxaa layaab ah oo aad noo sheegi kartaa
niyo wallaahi horta alxamdulilah ilaahay iguma salladin wax ama murugo ah ama maxaa la yidhaahdaa oo aan adduunyadeyda iyo maxaa lahaa caqabad weyn igu ahaato iyo ilaahay iguma salladin alxamdulilah waxaan ahaa horta nin saaxibul cibaadana waa ahaa yaraantayda inta kastoo saas aan u dhib badnaa waxaan ahaa nin salaadaha iyo iyo soonkabu ku fiican ahaa anoo yar waxaan ogaa waxaan aaminsanahay marka hadda soonka aan bilaabayay sideed sana ina meelahaas jiray maxaa la yidhahdaa xiliyadii salaadan waxaan ku bilaabay malaynaa shan jir ama lix jir meelahaasaan ku bilaabay ilaa haatan salaadii iyo soonkan kama tago waalid wanaagsanna wuu dhaliyo waxa waaye waxa leegu dhiirigeli jiray in wax kastoo duruufa imaado inaad dulqaad u yeeshto oo waxa waaye waa leega hiilin jiray oo wax kasto iyaga awoodaaneh way u garab istaagi jireen wixii keenta dhiirigelin waa laysiin jiray dadka igu hareereysane bulsho bulsho i jecela haystay waa ilaa haatan aan ahayoo markii hadda daruufo yar aan dareema dadkii waa i garab istaagaan oo waxay lahaa dhiirigelinteeda waxay ii noqoto in daruufo hatta aan ugu baxo
dhanka layaabka maxaa layaab oo haysaa
layaab hadda oo aan haayo layaabka igu weyn waxay tahay ciyaal yar oo hadda soo baxaayo oo mustaqbal dheer leh oo midiyo isku wato haweenkii magaalada isku raacdaysanaayo kaaga sii darana waalid wanaagsan oo guri u joogo oo waalidkaas dhehaynin cunugaaga muxuu ku maqan yahay maxaa saacadahan ilaa xilligan muxuu bannaanka u jiraa madadoo soo dhibooya mise isagaa la dhibooya aanaan dhehaynin layaabka igu weyn horta kaa soo noqday waayo waalid waxaan ku naqaanaa in cunugiisaas la xisaabtamo oo dhahaa war cabdiyaa maqan iyo cusmaanaa maqane xilligaa maxay ku maqan yihiin madaday soo dhibooyaan mise iyagaa wax la dhibooya ilmaheyda aan ka wardoona dad dhahaayo ilmahooda la xisaabtamo ilmahooda waxay samaynayaan xil kasto dhagta u haayo oo dhagta kor u haayo oo ilmahooda la socdo ku dareen eh laakiin hadda waxaan aaminsanahay ciyaalkan hadda dadka dhibaayo waalidaa dhalay inay raalli ugu yihiinbo waalidkay dhalay inay raalli ugu yihiin sababto waxay tahay ay soo dirsadeenbo in anigaa baangaro ku ahe soco waxa artisoo sameey markii dhib lagu gaasitana anaa ku taagan inuu waalidka dhawooya aan aaminsanayo layaabka ugu weynoo hadda haystaaba ka ah layaabka weyn ma jiro waa gartay xasan balwadiisa maxay tahay balwadaydu waa shaah iyo caano geel wax kale ma balwadda aan ugu jeclahay waa caanaha geel waa caana geelna waa laigu soo koriyo waxyaaba aan ku doorto waxay tahay yaraanteydii ilaa haatan caana geel iyo caana lo-aada soo cabaay marka shaahina waa ku caddaysan jiray waa saaidaan u jeclaa labadaas labadaas haddaan waaye waxa waaye waa iska jooga wax kale dadaan sabaalaya ma jirto
waa gartay xasan shaqada markuu ka maqan yahay oo kale ama nasiino uu ku jiro muxuu isku mashquulayaa
markaa shaqooyinkayga aan ka maqanahay beero waayo hibaha hibada koowaad aan leeyahay oo lagu soo koriyaaba beere waxa waaye haddii beertii ama maalintii isbuuci ama laba mar ama saddex mar hataa aan ka tegi waayo alaas ka jaamgarow waxa waaye waxaan dareemaa tabshaan si aad ah hibadeyda ugu koowaad ugu koowaad aan isleeyahay xasanoo maanta hibe aad leedahay waa wax soo saarka beeraha
gabagabadii dhallinyarada asaagaaga ah ee la jiilka aad tahay maxaa fariinaa u dir lahayd niyow dhallinyaro hadda asaagayga ah waxyaabaa aan faraayo iyagaa wada saaxiibul aqli ah jeelka soo baxaayo iyo jeelka asaagayga ah iyo jeelka iga weynba waxaan faraayo waxay tahay gacan gacantaada ahan intaa wax ka sugi lahayd gacantaada maalo dhulka dhulqani ah haysataa wax soo saar sameey waktiga ilaahay ku siiyey jaanisi badana haysataa dhul wanaagsan waa leenahay oo waxawaaye soomaaliya dhulka ugu qanisan haysanaa alxamdulilah webiyo biyahooda waxawaaye ay durdurayaan waa haysanaa waxaan aaminsanahay maanta dhallinyaradeeni haddii dhulka ay ku mashquulin lahaayeen injo-yadan iyo waxyaabahan nagada wareeganayo duruufaha badan oo keeniyo dadkeeni baahi beena u saaray oo raashiin dhacayn siinayo waa ka maarmi lahayn ana hadda jowharan kasoo jeedaa jowharna waxaa lagu yaqaanaa wax soo saarka bariiska iyo dalagyada kalanto soomaalidii hore waxay dhihi jireen jowhar joog ama jaduun jowharka joog aakhirana janno bariis oo bariis baarrow la yidhaahdo ajoor ka soo bixi jiray ilaa haatan wuu ka baxaa laakiin waxaa hadda sanadahan dambe waxaan arkaynaa markii dhallinyaradeeni waxay u wareegteen injooyadii dadkeeni oo dhan waxay wada aadeen injooyadii waxaa arkay dad ilaahay laday oo dhaqaalo haysto ama shaqaysan karo oo injooyadaas wax ka sugayo gacmaha horsanayo waxaan leeyahay intii qof asaagaaga wuxuu kuu soo kaalmo ahaan kuu keenay intaad sugi lahayd gacantaada maalo mulqaada maalo dhulkaaga tacbo wax soo saar sameey aada waa mahadsantahay xasan waan kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan ee quruxda badan ee barnaamijka aada nooga ajiibteen barnaamijkan aad nala wadaagto waa mahadsantahyguud ahaan intaasaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaadka marti uu ku ahaa xasan xuseen muudeey oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe intaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo ramadaan kariim qof bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku waramay weli qof bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku waramay weli